أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo ugu doorka roon sarkaal itoobiyaan ah ayaa si bareer ah wiil soomaaliha ugu dhaawacay deegaan ka tirsanaa dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya madaxa kooxda ordada ayaa dowladda xabashada itoobiya kala hadlay sidii ay qayb uga qaadan lahayd dagaalka uu kula jiro madaxda maamul goboleedyada ee xifaaltanka uu kala dhexeeyo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey macallimiinta iyo ardayda iskuulka degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeen talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka fiidnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan sarkaal itoobiyaan ah ayaa si bareer ah wiil soomaaliha ugu dhaawacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed balse ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya sarkaal itoobiyaan ah ayaa dhulka iyo xoogga ku heystaan ee soomaali galbeed ku weeraray rag dhallinyaro ah oo ku sugnaa tuulada shakise ee ka tirsan gobolka ceelkari sarkaalka ayaa intaa kadib rasaas u kala ceeriyey dad doonayay inay u gurmadaan mid ka mid ah dhallinyarada la weeraray ayaa dhaawac uu soo gaaray wiilka dhallinyarada ah ee ku dhaawacmay rasaasta uu furay sarkaalkan itoobiyaanka ah ayaa in muddo ah ku dhiigbaxayay goobtii lagu dhaawacay ugu dambeynna waxaa loo qaaday xarun caafimaad halkaas oo lagula tacaalayo xaaladiisa weerarka kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka liyu booliska kuwaasi oo raafay dadkii goobta iyo meelaha ka agdhowaa ku sugnaa dowladda xabashada itoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sii kordhisay weerarada ay ku hayaan dadka rayidka ah sidoo kale gobolka doolo ee ka tirsan soomaali galbeed ayaa waxaa isna ka taagan dhibaatooyin ay u geysanayso dadka ku nool dhulka ay xoogga ku haystaan ee soomaali galbeed waxaana xusid mudan in sarkaal dabadhilif ah oo lagu magacaabo gaabane uu ka mid yahay saraakiisha sida baan u dhibaateynaya bulshada ku dhaqan gobolka doolo iyadoo uu si gardarro ah xabsiyada ugu taxaabay laba boqol oo ka mid ah odayaasha deegaanka mahadsanid yaasir madaxa kooxda riddada ayaa dowladda xabashada itoobiya kala hadlay sidii ay qayb uga qaadan lahayd dagaalka uu kula jiro madaxda maamul goboleedada ee xifaaltanka uu kala dhexeeyo haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa safarka madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu ku tegay magaalada adis ababa ee waddanka itoobiya halkaas oo uu kula kulmay abey axmed kuna booqday saldhigga ciidanka badda ee itoobiya sida ay wararku sheegayaan safarkan ayaa xasan garguurta waxaa kula teliyey madaxweynaha dowladda riddada jubbuuti ismaaciil cumar geelle isaga oo fiirsanaya masaalixda u gaarka ah dowladdiisa geelle ayaa doonaya in uu safarka garguurta uu ku xaqiijiyo burburka isbahaysigaas saddex geesoodka ahaa ee sannadkii hore lagu dhisay casmara kaas oo u dhexeeyey masar eritereya iyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho jabuuti iyo eritereya ayaa waxaa ka dhexeeya colaad taagan muddo tobannaan sano ah taas oo salka ku haysa dhul ay asmara xoog kaga haysato dalkaas xasan garguurte ayaa isaguna waxa ay wararku sheegayaan in booqashadan uu u arkay mid faa'iide u ah uuna kaga takhallusi karo madaxda maamul goboleedyada riddada si uu mar kale xukunka xafiiska ugu sarreeya riddada uu ugu soo laabto laba kun lix iyo labaatanka dagaalka kala dhexeeya axmed madoobe xurgufta lafta gareen iyo deni ayuu doonayaa madaxa kooxda riddada in uu itoobiya u kaashado maadaama uu u arko in ay khatar ku yihiin kursigiisa iyo dib u soo laabashadiisa xukunka villa soomaaliya marka uu dhammaado muddo xileedkiisan waad mahadsantahay rabbaani howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen barta kontarool ee maleeshiyaadka riddada ee hareeri kaadiyow ee magaalada baydhabo waxaa jira khasaar murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi islabaay waxay mujaahidiintu gudaha degmada birdaale qaraxa kula beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha ridada degmadaas waxaa qaraxaasi ku dhaawacmeen laba askari oo istafis ka mid ah shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ah dagaal ku qaaday saldhigga maleeshaadka ridada deegaanka sabiid ee wilaayadaasi sidoo kale shabeellada hoose waxay mujaahidiintu laba qarax la beegsadeen kuliyo kufaarta afgaanta ka mid ah oo sahaysiday kana baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalambood maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey macallimiinta iyo ardayda iskuulka degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan sida uu ku warramayo cabdiqaani maxmed dowladan oo ahayd mid cilmi kororsi ah islamarkaana uu barbar socday kulan wadatashi ah waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceel calihe ee wilaayada hiiraan muddadaha ay dowlada socotay ayay macalimiinta iyo ardayda ku qaateen culuum kala duwan waxaana sidoo kale gudaha iskuulka ka dhacay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey waalidiinta ardayda iskuulka ceel cali iyo guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah macalimiinta iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceel cali oo andalus la hadlay ayaa sharaxaya dowladaha iyo kulanka wadatashiga ah ee ka dhacay degmada ceel cali macalin ibraahim cusmaan cali runtii waxaan qaadanay duruus aada u qeymo badan oo faa-iidooyin kala duwan leh waxyaabaha aan faa-iidnay ee dowladan aan ku qaadanay waxa weeye waxaa ka mid ahaa almucalim naajax alqasw alfikriya idaarat alwaqti alshucuur bilmas-uuliya alwalaa walbaraa aliqlaas walmutaabac cashiradaas kala duwan oo waxyaabo badan aan uga faa-iidnay macalimiintii soo qaqaabisan waxaan leenahay aad iyo aad umahansan yihiin runtii annagana wax badan baan ka faa-iidnay runtii binu-aadamkana qalbigiisa marka uu mirir waa wuxuu u baahan yahan soofeyn waxyaaba marka aada u soo jiidasho leh iyo waxyaabo badan oo nagu cusub oon ka faa-iideysanay cashirkan ku qaadanay almucalim naajax iyo sidoo kaleeto idaaratlwaqti oo kale kamid ah maareynta waqtiga runtii maasha allah dowlada macalimiin bis kuma koobnayn sidoo kale waxaa dowladan ka faa-iideystay oo markii ugu horeysay ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee caalcali ka dhisan degmadan caalcali dowladaas oo sidoo kaleeto macalimiinta intay joogeen ayagana dhinac joogay oo ayagana si gooni a dowladda ugu socotay sidoo kaleeta kulamo waxaa jiray oo ay kasoo qayb galeen waalidiinta marka dowladda macalimiinta bis kuma ekayn waxaa ka faa-iideystay waalidiinta ka faa-iideystay waxaa ka faa-iideystay ardayda qaybahooda kala duwan dugsigan hoose dhexe sare ee degmada caalcali ee walaayada hiiraan guddiga ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta oo safar shaqo ku yimid wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashadaha ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada isagoona kulamo wadatashah la qaatay waalidiinta iyo waxgaradka wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii fiidnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu